gudoomiyaha degmada diinsor axmed aadan cabdi oo weheliyayaga ku-xigeenadiisii yaasi rasmiya xaraga onkujarenga argada cusub ee degmada diinsora daaseitiosi casri ee lankadhisya argadan cusub ayaa qeyb ku ee dadaalada maamulka degmada ee lagu hormariyo waa bilicdii iyo adeegyada bulshada ee degmada diinsora xarag jarka gureediya degmada lakaqobadaya munaasabad kooban oo lanku hadalaya sidiiya muhiimyankeeta in shacabka iyo maamulka isku kaaladana horumarinta iyo reedandhisowka goowo danta guuda walibana goobro ku hayay munaasabadan odayaalka dhaqanka bilaanta dhalinyarada iyo saraakiila laamo amniga ee degmada diinsora waxaana kumid ayaa weliba munaasabada ku hadalay odayaalka dhaqanka dhalinyarada iyo saraakiila laamo amniga ee degmada diinsora yaa anmahadnageena maamulka walqabadka ka sameeya iyo bilcid reedlahanka nagawa deegaanka si weyn bilicda dhuntay sanadihii lasoo dhaafay degmadii diinsoor booskii markii hore u joogtay booski weyna hadda taagan tahay waxaa wax la taaban kara laga qabtay nadaafadda sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha sidoo kale waxaa si weyn loo dardargeliyey amniga waxaa si aan la suuraysan karin loola falgalay wiji furfuran iyo gacan furan lagu soo dhoweeyey waxqabadkii maaragtaa baahidoodana looga jawaabay muddadii maamulka uu joogay shacabka ku dhaqan degmada diinsoor argaday weyneed degmada diinsoor waxay tahay muhiimad weyn maamulkii shaqadaas qabtaa u mahad celinaynaa ilaahi subxaana wa tacaala oo bulshaduna ay zaa'id uga dhib qabtay inaa maanta caanaheeda la maalahay ay furan tahay marka taas xagga alay ka sugnaatay waxay ka sugnaatay gudoomiye axmed iyo intii maamulkiisa oo isaga uu sareeyo waa ku mahadsan yahay gudoomiyaha kaalanta mugule uu ka qaatay inay maanta hergesho oo taaladanargadaan arkaysiin maanta la daahfuro waddadaana ay shaqayso wuu ku mahadsan yahay saa ogtihiin waxaa socdo wax iskaa u shaqayso iskaa wax u qabsan lo argadaan arkaysiin ilaa iyo bilicda magaalada waxa ku baxay waa nin jeebkiis qof kalena maaha gadoomiyaha degmadaa bixinaya saad ogtihiin waa qof jeebkiisa intaa saa ogtihiin wadooyin badanaa lagu samaynaya dayactir wadooyin badan oo cabaar sanada aan la isticmaalina hadda la furay oo qarash la geliyo inay cagaf shaqaynaysay waxyaabahaasoo dhan nin jeebkiisa ay ku socdaan horta kow ka maamul ahaan iyo ka shacbahaan horta inaan ugu mahad celina gadoomiyaha marka hore horta waa waajib ay noogu tahay asigana insha allah waa wax asiga issaaray mas-uuliyadda waaye qof kasta oo meeshaan jooga deegaanka aniga maamul aan ahay laakiin waa naga wada dhexeeyaa dowladdana waxaa waaye shicib la-aan ma shaqayso shicibkiyaa tihiin baalashii ilain hadda shimbirka hadduu baallaan yahay ma buuq runtii eed eedan ka faraxsan iyaan ah qeybgal hafladon oo ka saabsan aargadii degmada diinsor oo la dhisay in oo diblanfuro runtii waa arrin eed eed an faylow eed eed an lambogaadeyaw toban saddex sanadka dambe in wadadan la isticmaalo oo la furo waa arrin oo eed eed an haboon oo lambogaadeyaw ugu dambeyntii ayaa weliba munaasabada ku hadalaya gudoomiyaha degmada diinsora axmed aadan cabdi uso-ona angmahadnagiya bulshada sida kaalan fayliyon ku qaadadayaga dhismo aargadon oo laga hirgeliya degmada diinsora horeyn waxaan u mahad celinayaa dhammaan bulshada ku dhaqan degmada diinsoor oo nagu garab istaaga horumarka wadajirka midnimada aan ku shaqayno maanta waa maalin taariikh ah aanu si rasmi ah u furayno argada ee horumarinta bilicda degmada diinsoor qorsho ballaaran oo lagu wajahayo dib u haweynta nadaafadda iyo horumarinta muuqaalka degmada si ay u noqoto deegaan nadiif ah qurxoon ammaan islamarkaana ay u qalanto shacabka ku nool degmada